kulamadan oo ay yeelanayaan culimmada iyo odayaasha dhaqanka gobolka ayaa looga hadlayaa xaaladda colaadda gaalkacyo oo maalintii saddexaad galbeedka xaafadda garsoore ay isku horfadhiyaan ciidamo ka kala tirsan maamulada galmudug iyo puntland dadka reer gaalkacyo ayaa dareemaya deganaan aan caga badan ku taagnayn waxaana mararka qaar dhacaya rasaas ay isdhaafsanayaan labada ciidan taasi oo sababtay dhaawacyada dad rayida oo rasaastu ay ugu tagtay xaafada ka fogfog halka lagu dagaalamayo sheekh cabdulqaadir xoday oo ka mid a culimmadii maantay ku kulantay bartamaha suuqa weyn ee gaalkacyo ayaa ka waramaya waxyaabihii duqeyda dhaqanka iyo culimada labada qeyb ay ka wada hadleen
marka culimmadu waxay ku baaqeen in xabadda la joojiyo qof muslima dhiiggiisana inuusan maxaan ku ihahda xaaraan u yahay midda kale waxay caddeeyeen culimmadu waxa socdana inay yihiin wax dulmiya dulmigana waxa weeye dad daalimiina wada dadka noocaas oo dulmiga sameynaya oo dadka barakicinaya oo xabadda ridaya culammadu waxay ku baaqayaan in ilaahi subxaana watacaala uu kula xisaabtami doono maalinka qiyaama xabaddana ay joojiyaan waxay kaloo culammadu ay ku baaqeen maamulada galmudug iyo puntland in waxaa jira wadahadal lagu xaliyo gobolkan waa gobol dhibaatooyin fara badan ka dhacay loona baahan yahay dadkan gobolka ku nool waa dad walaalaah waa dad ehela waa dad wada dhashay in maaragta ay nabad ku wada noolaadaan sidaa laajmiga dadaalka culummadu sameeyeen iyo isimada iyo maxaan ku yidhahdaa nabadoonadu waxaa kasoo baxay in maanta lagu kulmo bartamaha magaalada gaalkacyo waxaana la isla qaatay in xabadda la joojiyo ciidamadana lakala qaado go-aamadaasaana kasoo baxay culimmaduna meesha goobjoog bay u ahaayeen waxayna sheegeen culummadu inay ay halkaas dadka nabadoonada looga baahan yahay dowrkooda inay qaataan nabadoon khaliif cabdidhalac ayaa sheegaya in wax laga xumaado ay tahay dagaalla gaalkacyo ku soo laabtay islamarkaana sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dadka rayidka ah
runtii nasiib darro waxaa deegaankan iyo dadka halkan ku nool u noqday in maalin walbaba wax iska xaq daraa oo aan mustaqbal iyo adduun iyo aakhira midna lahayn in dadkoodu ku la-do iyadoo dadkii cuqaasha ahaa iyo dadkii madaxda ahaa iyo maxaanku yidhahdaa dadkii waxgaladoo dhan ay joogaan in dadka iyagu uu ku dhammaado halaag aan macno lahayn adduun iyo aakhiraba ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay dhibkaa inuu naga bixiyo dadka yagana ilaahay ha tuso samaha iyo khayrka intayada halkaan iskugu nimid waxaan ku gaarnay heshiis wadajir ah oo aan laba dhinac iskaga nimid dabadeedna aan ku midownay haddana baaq waxaan u wada jeedinaynaa gudaha iyo dabaddaba dadka ku nool gobolkan ama u dhashay inaan gaarnay heshiis xabad joojin iyo ciidankoo aan kala fogayno oo qolo walba meeshii ay ka timid aan ku celinno iyo dhulkoo xasiloonidii iyo nabaddii u ahaa aan ku soo celinno iyo dadkoo aan ugu baaqno inaan colaad iyo dhibaata jirin inkastoo dagaaladii horay usoo dhex mari jiray dadka gobolka mudug ay ku salaysnaan jireen daaqa iyo biyaha balse kuwa hadda ka jira gobolka waa ay ka duwan yihiin waxaana inta badan dagaaladii labadii sane ee lasoo dhaafay ee ka dhacayay gaalkacyo ay u muuqdeen kuwa salka ku haya siyaasad madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa qaba in gaalkacyo ay yeelato hal maamul si looga baxo dhibaatada colaadeed ee soo laalaabatay waa ayaandaro runtii annagu haddaan galmudug maha raalli kama nihin kalaaqaybsanaanta magaalada waxaan rabnaa magaaladaasi in hal gacan iyo hal maamul ay gasho inay xasilooni iyo deganaan ay hesho inay magaalooyinka soomaaliya midda ugu barwaaqada iyo barbashbashta badan inay noqoto waxaan u soo jeedinayaa iyo hamigaas asagaa iyo diisha ayada inay nagala shaqeeyaan ayaan u soo jeedinayaa aad waxaan oga xumahay in mar walba warar dadka kala geenaya oo xanaf leh maaragtay lagu dhawaaqo baaqyada culimmada iyo odayaasha dhaqanka kasoko waxaa jira rasaas goosgoosa oo mararka qaar ay isweydaarsanayaan dhinacyada isku horfadhiya gaalkacyo waxaana dadka reer gaalkacyo ay marti u yihiin mawjado colaadeed oo suurtagal ah in mar walba ay wax ka dhacaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo